xilli muddooyinkii ugu dambeeyey ay sii kordhayeen shirarka ka dhaca waddooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho taasoo ugu wacan laamiyada waddooyinka caasimadda qaarkood oo burbursan islamarkaanan helin wax dayactir ah iyo tirada gawaarida iyo mootooyinka aad u soo kordhay ayaa taliska ciidanka ilaalada waddooyinka waxa ay soo saareen amaro kala duwan oo ku socda wadayaasha gawaarida kuwa oo la faray inay u dhammaystiran yihiin dhammaanba shuruucdii looga baahnaa gawaaridoodii iyo sidoo kale wadamarista shir ay yeesheen taliska ciidamada ilaalada waddooyinka xamar ayaa laga soo saaray qodobo dhowr ah oo uu saxaafadda u akhriyey afhayaanka ciidanka boliiska soomaaliya cabdifataax xasan faarax
marxaladaha adag ay ka soo hadleen ciidanka nabadgelyada waddooyinka ee ka shaqeeya gobolka banaadir iyo guud ahaan dalkaba isbabardhigii qiimaha badnaa ay sameeyeen shilalkii ay soo koobeen khasaarihii bishaan abrilo hadda aan ka baxnay iyo tii ka horeysay waxaa aada u badan bisha abril taas oo muujinaysa korarka dadka magaalada iyo isku socodka gaadiidka balse annagoo ka duulayna muhiimadda ah badbaadada nafta iyo maalka ummadda soomaaliyeed waxay soo saareen fariimo ku wajahan ee si loo badbaadiyo hantida iyo nafta ummadda soomaaliyeedba qiimayntii ay soo sameeyeen shiralkii kordhay sidii loo yareyn lahaa number kow dhammaan gaadiidleyda soomaaliyeed in nin walba oo darowala gaari kaxaynaya uu yeesho leesinkiisa sharciga uusan dhacsanayn uusana ka maqnayn ciddii lagu arko leesin la-aan qaybta nabadgelyada waddooyinka ee ciidankeeda waxay ka qaadi doonaan tallaabada sharciga waafaqsan sababtoo ah lama kaxayn karo mana kaxayn karo leesin la-aan hadduu dhacsan yahay iyo hadduusan leesin lahayn number labo dhammaan gaadiidleyda dhammaan milkiilayaasha gaadiidleyda waxaa la farayaa in la hubiyo dukumentiga gaadiidka ay ugu horeyso lahaanshaha gaariga haddii gaariga aada iibsatay shakhsiga iibsaday iyo midka milkiiliya hore ah in loo kala wareejiyo ayna waajib tahay inay maraan shuruucda wasaaradda gaadiidka ay u dejisay si lahaanshaha iyo kala wareega gaadiidka uu u yeesho sharci iyo meel loo tixraaco cid alla ciddii arrintaas ku xadgudubtana wixii gaarigaas mas-uuliyaddeeda ka yimaada hadhow ayadaa dusha saara doonta waa in lagaa helaa dukumentiga canshuuraha inuu canshuuran yahay gaarigaaga uusan canshuurtiisa dhacsanayn aada baxsatay dhammaan dukumentiga ku salaysan wadamarista tayada gaariga in la ilaaliyo tayada waxaa la ilaaliyaa sanadkiiba mar tayaxumada baabuurka iyo kontoril la-aanta waxay keentay in shilalka ay bataan dhimashadii dhaawacan uu bato si taa looga hortago waa inaan kontaroolnaa dhammaan gaadiidkayaga tayadiisa sanad walba shuruudiina la soo maro taraafikadii wasaaradda gaadiidkana qaybihii ay ku lahaayeen ay gutaan waajibaadkaas gaadiidka gaarka loo leeyahay ay isticmaalaan shaqaalaha dowladda ayaa la faray inay raacaan shuruucda gawaari wadista islamarkaana ay isticmaalaan taargada dowladda ay leedahay oo haddii laga waayo lala tiigsan doono sharciga sida uu mar kale sheegay afyaanka ciidanka biliiska soomaaliya namber saddex gaadiidka gaarka loo leeyahay ee ay wataan shaqaalaha dowladda waxaan leenahay adiga waxaad shaqaalo u tahay dowladda taa kaa reebi mayso inaad marto shuruucda u degsan wadamarista waxaana lagu farayaa haddaad tahay mas-uul dowlo ee u shaqeeya hay-ad dowlo ama ciidanka ama wasaaradaha ama dhammaan hay-adaha kala duwan ee dowladda waxaa lagu farayaa leesin ogolaana inaad gaariga kaxayn karto haddaadan lahayn ee dhikaarka hay-adda a u shaqaysaa leesin ma noqdo waana tallaabo sharciga laga qaadi doonaa haddii lagugu helo waa inaad leedahay leesinki number labo waa inay xiran tahay taargadaadi sharciga ahayd sababtoo ah shilalkiia batay inta shilagala la baxsadaa dhici karta sidaa darteed gaarigaaga bareefadka gaarkaa markaad kaxaynayso waa inaad leedahay leesinkaaga waa in gaarigaaga hubsiimadii sanadlaha ahayd soo maray oo tayadiisi lagu ogaanayo canshuurihii ku waajibay aad bixisay sababtoo adaa gaarigaaga bareefad waaye shaqaalo dowla maaha adigaa shaqaalo dowla ah oo idhikaarkaasu kaa tarjumaya gaariga kama tarjumaya sidaa darteed shaqaalaha dowladda ugu badan waxaa la farayaa in gaariga gaarka loo leey markay wataan dhammaan shuruudahaas ay fuliyaan jaamka taraafikadii waa la yareeyey ciidanka nabadgelyada wadooyinka waxay har iyo habeen u taagan yihiin kala yareynta jaamka taa waxay suurto gelin kartaa hay-ad kasta gaariga ay gaarka u leedahay hadday wasaarad tahay hadday hay-ad madax banaan tahay inay xerato taargada ga-da-da dowladda si dowladnimada loo muujiyo sidaa darteed hay-adaha dowladda wasaaradaha iyo goob kasta iyo xarumaha hay-adaha madax bannaan ee dowladda hoostaga dhammaantood waxaa la farayaa gaadiidka ay gaarka u leeyihiin waa inay kusoo xertaan taargada ga'da'da maadaama ammaanka magaalada uu sugan yahay ciidanka nabadgelyada wadooyinkana ay yareeyeen jaamamkii laga baqi jiray dhammaan gaadiidka dowladda iyo gaadiidka shacabkaba waxaa la farayaa inay maraan shuruucda wadamarista u taagan ama seedka uu ka leeyahayna uu ka mara wadada number laba haddii jaam kasta uu jiro ma la ogolo in laga boodo marshibiyeeliga si loo aysan u imaanin shil ka duwan midka ka cararaysid sidaa darteed waxaa la farayaa dhammaan gaadiidka dowladda kuwa rayidka dhammaan mootooyinka cid kastoo kaxaynaysa wax sheeg leba waxaa la farayaa inay ilaaliso seedka dhanka kale golaha wasiirada xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo yeeshay shirkoodii caadiga ahaa ka uu shir guddoominayey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre waxaana goobjoog ka ahaa inta badan xubnaha golaha shirka ayaa lagu ansixiyey heshiisyo ay dowladda soomaaliya la soo gashay dalalka turkiga iyo bakistan sida lagu sheegay qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya heshiiska turkiga lala galay ayaa ku saabsan iskaashi dhinaca garsoorka ee u dhexeeya dowladaha soomaaliya iyo turkiga ka oo ay dhowaan wada gaadheen ankara iyo muqdisho heshiiska garsoorka ee soomaaliya iyo turkiga oo ka kooban ilaa iyo afar qodob ayaa waxaa diiradda lagu saari doonaa qodobada ay ka midka yihiin iskaashiga labada dhinac dhanka isgaarsiinta sharciyadeed dhiibista eedaysanayaal ama dembiilayaal iyo wareejinta shakhsiyaadka xukuman ee xabsiga ku jira wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda soomaaliya ayaa shirka kadib hadal kooban isagu jeediyey isagoona si gaara u faahfaahiyey heshiiska ay dowladda soomaaliya la gashay dalka turkiga waxaan maanta golaha wasiirada shirka golaha wasiirada maanta lagu ansixiyey heshiisyo is-afgarad iyo heshiisyo ay kala yeesheen dowladda soomaaliya iyo dowladda turkiga wasaaradda cadaaladda soomaaliya iyo wasaaradda cadaaladda ee dowladda turkiga heshiisyadaas oo dhammaystiran dhammaantood oo ah iskaashi iska kaashanaya xagga garsoorka oo runtii ah waad ogtihiin dowladda turkiga iyo dalka turkiga ahu heshiisyada caalamiga iyo iskaashiga aan la yeelan ahu qeybo kala duwan iyo dhinacyo kala duwan inuu leeyahay kana waa kii ugu dambeeyey soomaaliya ay la yeelato oo dhanka cadaaladda iyo garsoorka ah waxa uu keeni doonaa la iska kaashado cadaaladda wuxuu keeni doona in la iska kaashado garsoorka taasoo macnaheedu uu yahay in dembiilayaal iyo eedaysanayaal iyo dad xukuman la isu dhiibi karo oo la isu gudbin karo macnaheedu waxay tahay soomaaliya waxay ka baxaysaa go-doonkii ay ku jirtay waxayna heshiisyo caalamiya la seexanaysaa oo garsoorka iyo cadaaladda ah dowladaha aan saaxiibka nahay oo ugu horreysay dowladda turkigu marka golaha wasiirada aad iyo aadaan uga mahad celinaa maanta heshiisyadaas muhiimka aad noogu ah oo ay noo ansixiyeen ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada xubnahooda dhammaantood